degmada qandala ee gobolka bari puntland oo qiyaastii sagaashan kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada boosaaso ayaa lagu soo warramayaa in saakay rag ka tirsan ururka daacish ay gudaha u galeen iyadoo saldhigga booliiska xarunta degmada ay ka dulqotomiyeen calanka daacish sida uu v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada qandala jaamac maxamed muumin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada boosaaso magaalada qandala saakay adiga lixdii subaxnimo ayay soo galeen nimanka ilaa daacish tiradana markaa dadkii aan wareysanay xubnaha golaha deegaanka iyo odayaashana waxay noo sheegeen ilaa konton niman gaaraya inay hadda ku sugan yihiin magaalada welila way joogaan saakay markay soo galeen ateenaday jireen sax weeyaan a meelo badan bay calaamada ka taageen way tageen sida saldhigga dowladda hooseeto meelaha xeebta oo sida hadda gurigii hore ee diisiga meelahaasoo dhan calaamo ayay ka taageen dhinaca kale nin ka tirsan dadka deegaanka oo ay v o a khadka telefoonka kula xiriirtay isaga oo ku sugan xeebta degmada qandala ayaa sheegay in magaalada uu ka socdo barakac islamarkaasna dadku ay sixiimado ugu soo qaxayaan dhinaca magaalada boosaaso waxaana uu iiga warramay jawiga magaalada adigu aroornimadii sugashadii ka dhacday dadki waxaa ku dhacay qax iyo barakac dhammaan dadkii degmada deganaa oo joogay hadda waxay ku sugayeen xeebta waxay raacayaan saxiimadihii degmada siday maaragtay u kala haystaan dhaqaale ayaa loo soconayaa ninkii saxiimad leh ninkii shidaal haystay ninkii maaragtay lacag haystay oo ka bixi kara shidaal gadan kara sidaasa dadku maaragtay deeqsideeqsi loo kala yahay marka waa dhici ka dhacdad inay buura ahaayaan magal wallaahi markay yimaadeen dee dadkii degmada ruxaantii waxaa galay oof iyo cabsi iyo baqdin baa gashay ma garan goobjoogahan oo ka gaabsaday in magaciisa uu shaaciyo sababo ammaan darteed ayaa v o a u xaqiijiyey in aysan jirin cid ay waxyeello u geysteen raggan ka tirsan ururka daacish ee qabsaday degmada qandala mar aan wax ka weydiiyey halka ay ku sugan yihiin maamulkii degmada ayuu sheegay in looga awood roonaaday magaalada islamarkaasna raggan ka tirsan ururka daacish ay dadweynaha ugu khudbeeyeen inay magaalada joogi doonaan wallahi dee maamulkii magaaladu way joogaan laakiin de waa laga awood badan yahay magas annagu meeshaan waa nimi wax dhiba oo maaragta aan uga soconana ma jirto ilaa amar dambena waa joogaynaa magaran wallahi wax kalalaas ah way bilaadeen oo wax maaragta hadda la sheegi karo mashiisa jiraan saxiimada xeebta ka bixi lahaa saakaba waxay dhaheen ma aysan ka tegi karaan ama saxudaah lama samayn karo way joogsanaysaa bay dheen in muddo ah hadda marka dadka see ugu suurto gashay inay dadku soo barakacaan oo saxiimada soo raacaan hadday amarkaa bixiyeen waxay ugu suurto gashay markii laysu tegey oo nabadoonada iyo waxgaradka iyo iyagii la shawray oo laysu tegey ayaa waxaa la yidhi iyagii waxay dhaheen way inii furan tahay shaqadiina iyo hawshiina iyo nadaamkiina wixiina waa shaqadiina waa qabsan kadhaan degmada qandala ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ee sida weyn looga kalluumaysto waxaana ku xeeran dhul buuraley ah oo intooda badan aan gaadiidku mari karin waxaana lagu soo warramayaa inay joogsadeen dhammaan howlihii kalluumaysiga iyo ururintii dakhliga cashuuraha ee maamulka puntland iyadoo xafiisyada dowladdana ay albaabada u laabeen raggan qabsaday magaalada faadme yaasin jaamac v o a boosaaso